barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan muwjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitaban iyo efemada geeska afrika
waa duhur arbaco ah bisha maarjna waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan dik- si wadajir idikala socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah wiil ku nool magaalada boosaaso oo beeray ilaa iyo sagaal kun oo geed isaga oo codsanaya in laga caawiyo biyahii ay ku bixi lahaayeen geedahaasi
barnaamijkan waxaan bilaabay eh, bishii koowaad toddobadeeda ayaan bilaabay Eh, laba bilood ayayna arintan toban kun oo geed inaa maanta aan ku guulaystay eh, baan soo gaarsiiyey ayadoo ahayd eh, mid magaranaysa caqabo badan aan la soo maray
sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan idaacadayada duhurnimona waxaa ka mid a dad ka ganacsada birtumista oo ku nool magaalada laascaanood oo ka cabanaya in ay shaqo la'aan yihiin kadib markii ay waayeen birihii ay tumi jireen shaqo ma haynaa birtiina wataa la rartay waxaan fal yaroo kabaanaanu ka tinno ama feesh ama gudin waa la'aan hayaan aan waxaan wax ka jarnaba waa la'aan hayaan dee shaqola'aanta baa faraha kulanagu haysta dhinacii heesahana waan idin haynaa
daandure de maanta meel dib baad inoo celiso xusuuso dhaadheer baad inoo soo qabatay sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba dhegaystayaashu inta barnaamijkani socda ayay kaga bogan doonaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wararka ka imaanaya belgium ayaa sheegaya in booliiska ay caddeeyeen magacyada saddexda qof ee aada looga shakisan yahay qaraxyadii ka dhacay garoonka diwladaha ee brussels iyo goob tareenka laga raaco ayna ku dileen soddon iyo afar qof idaacadda belgium ee la yidhaahdo r t b f waxa ay sheegtay in laba walaalo ah oo ay yihiin kuwa iyagu qarxiyey madaarka magacyadoodana waxa ay ku sheegtay khalid iyo ibraahim al bakrawi oo toddobiyo labaatan iyo soddon jir ah xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa la filayaa inuu maanta booqasho ku tago caasimadda dalka ruushka ee moscow halkaas oo la filayo inuu kulamo la qaato madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof iyaga oo ka wada hadlaya arrimaha dalka syriya iyo wadaxaajoodyada haatan socda syriya iyo ukraine ayaa la filayaa in ay xagga sare ka galaan arrimaha labada dhinac ay ka wada hadlayaan eh, labada eh, maraykanka iyo ruushku wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in safarkan la qorsheeyey kadib markii madaxweyne putin uu ku dhawaaqay toddobaadkii hore in uu qeyb ka mid a ciidamadiisa kala baxayo dalka syriya
dhallinyarada birta tuntee laascaanood ah, ayaa sheegay in shaqo la'aane ay la soo darisay kadib markii ay waayeen birtii ay tumi jireen oo ganacsi ahaan loogu qaado dalka dibaddiisa dhallinyaradan ayaa waxa ay sheegeen in dhallinyaro badan haatan suuqa ay iska joogaan oo shaqo la'aane ay hayso waryaheena v o a ee laascaanood cabdikariin olol ayayna u warrameen magaalada laascanood ayaa ahayd meelaha ugu faraha badan ee laga helo birtumista xirfaddan oo ah mid si weyn ay u jecel yihiin ah, dadka magaalada haddaba dhallinyaradan ayaa waxay ka hadleen inay in shaqadoodu ay meesha ka baxdo ayna waayeen ah, birta ay tumi jireen cabdiweli cali dhuux waa nin dhallinyaro ah oo ka mid a dhallinyarada iyagu birta tunta wuxuuna v o a u sheegay inay tahay shaqadoodii mid gabaabsi ku jirta kadib markii ay waayeen birta ay tumi jireen shaqola'aan xun inayna haysato shaqola'aanta xun baanu ka cabanaynaa wax baanu ka cabanaynaa hadda waan arkaa waad iska fadhidaa wax shaqaa ma haysaan bal ka war shaqo ma haynaa birjiina wataa la rartay waxaan fal yaro kabaanaanu ka tunno ama feesh ama gudin waa la aan hayaan ama waxaan wax ka jarnaba waa la aan hayaan dee shaqola'aanta ku baa faraha kulun lagu haysta Een, hadda markaad meeshaada timaado aad usoo shaqo tagtaan een, si qofku idiin yimaado waxaad u tumaysaan baadan helaynin haa waxbaa loo helo waxba uma tunnaa waxaa uma inaan mindiya afafayno mooyaane wax afafayna dadku ay hil- hilibluhu kaansadaan mindiyaha hiliblahayi shaqo kalaba ma qabanaa maalinta maxaad tumi jirteenna maalintii wax allaala wixii shaqadii noo diroo dhan iminkaba waa shaqadii way joogtaa dadku way dalbanayaane dee wixii wax laga dhigi lahaa baanu hayn kabaanadii hadday tahay hadday birihii kala tahay soobaradguridii hadday tahay hidiyo dhaqanka qalabkii hidiyo dhaqanka oo dhan hadday tahay faashkii gudintii tooraydii mindidii madaxmandiilkii waanu reerbaadiyaha u tumi jirnay xoolodhaqatada iyagu way u baahan yihiin laakiin wixii laga dhigi lahaa baanu hayn Marka maxaad ugu baaqaysaa bulshada magaalada laascanood
dee waxaan ugu baaqayaa walaale anagu shaqola'aantaasaan ka cabanaynaa dee waxaan ugu baaqayo aan haddeerto aan raje aan leeyahay dee maba jirtaa inaan jika faraxba ka qaado haddeer suurtagalba baan ku tashadaa ama marka qaar waan iska daayaa aan shaqooyinka kale geerash iyo waxa ku biiro iyo ra'iislayaasha ay kabahaaba dhaamaanaan iska tasho
jaamac shire xuseen sidoo kale waa nin dhallinyaro ah waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatada shaqala'aanta iyo birta ay waayeen booqashada ninka noogu yimi saaka meesha birta to- magaalada lascaano tuulo qodax gaar ahaan waxaa weeyaan cabashada birtu way aad bay u fara badan tahay dhallinyaro badanna way ka wada ceyarareen oo ka- waa baraka- ka wada barakaceen oo markii birtaas aan weynay saakana dee wuuna arkaa kollay ninka na wareysanaya shaqala'aantan la fadhino gacmahan isku haysan saamayntu aad iyo aad u- saamayn weyn bay ku yeelatay raggii nala shaqayn jiray waan wada bilaa camal suuqaasu wada ordayaa magaalada laba meelood keliyaanu kaga shaqaynaa birta waa laba meheroodoo keliya marka la eego dadka magaaladaas caanadna way wada yaqaanaan waxaa keenay awal iyadoo meherado badan ilaa konton meherodood ilaa to- konton qof ay ka shakanacsan jireen birtan yaryar saakana waxaa keenay labadaa shaksi oo laba meherodood keliya inay ka shaqaystaan birla-aan aanus- ay u leeyihiin yaan dadkaas idisku dhicin oo qofka waxa aydan hayn ha u sheegina ile birti waa la rartay sidaydaasoo kale meelihiinaha kale farsamo kale ka shaqaysta oo sidaa xamaalka raiisyada shaqooyinkiinaha kale aad geli kartaan ka xamaasho maadaama oo birti la waayey sidaas ayay nagula taliyaan dadkii ka wada cararay birta oo camal la-aan ayaguna ay ku haystaan suuqa ku wareegaya oo Een, marka runtii een, een, xirfad kale oo aad leedahay ma jirtaa may iskuma dayin anigu xirfad kale iskuma dayin ganacsiga waxaan isku dayay biraha yaryar hindiya dhaqanka sida tooreeyaha gudmaha ee, gergerayaasha baafafka ee, farsamada midiya afaynta shaqadaa weeyaan shaqadayda waa shaqadaa yaryar weeye shaqada aadka dadku ugu baahan yahan weeyaan dadkuna sidaa uma fahansana macnaha in macnaha dadka ay anfacayso annagu waa iska dayn karnaa laakiin dadkii bay anfacaysaa dee annaguna shaqo kale waa iska helaynaa dee waa waa iska dayn karnaa laakiin dadkii ka maarmi maayaan dadkii aad bay hidiya dhaqanka birtan waa dadka xoola dhaqaata weeye dee shaqada ayaga naga fara badan intay anfacsadaan qaabkee birta ku heli jirtay markaad doonaysa inaad birta wax ka sabiisado markii hore aan birta heli jirnay farsamo kasta waan diyaarsan jirnay tooreyaha gudmaha mindiyaha baafafka gergerayaasha ee, wax aanan diyaarsan jirin ma jirto ay farsamo nooc kasta ay tahay oo waxa- meel waddo kasta aanu marno markaanu soo toosno dee xaafadayda ilaa xaafadda magaalada ugu geysayso dee birta way iska daadsaneed sida qashin qof wax u fahansanaa ma jirin dadka magaalada wada yaacayo iyo annaguba dee annaga oo dee ilaahay noo barakeeyo oo dee farsamadeydii ay tumiddaa noqotay ganacsiga iyo farsamada annaguba ilaahay noo barakeeyey oo dee shaqadayada ilaahay noo nimceeyo dee waanu jaqaynay alxamdulilahi rabbilcaalamiin jaamac ismaaciil wuxuu ka midka yahay dhallinyarada isagu birta iska daysay dhallinyaradu aada ugu firfircoon baan ahaa shaqadan oo halkaas soo jeedaan degaa markaan arkay in arrimahan soo socdaan in dee birtii oo la guranayo waa beryaha weliba adigu ay gaabaabsi ahayd oo haddeer haddeer cilladda waan dareemayaa oo dee wax la tumaa baa lalaaya marka wax walba qarkaan ka soo deli jirnay intaan meelaha ka soo arurnaan farsamooyin soo daadan jirnay ilaa burcaadna loogu imaan jiray oo girgirayaashaanu sameynaa dhexdhuubkaana laga soo dalban jiray oo aan aan ku- u gudbin jirin Ee, dee maanta waa adiga arkaa bilaa camal ragga adiga arkana fadhiyaan hadda bira laabaana biraha iyo baan laabaa een, meelaha kuwa guryaha haa bal hadda laabaayo marka een, dhalinyarada saaxiibada waxaan kula talin lahaa ha niyad jabina dalku sidaan ahaan maaye cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
ibraahinow warbixintaas hore markaan dhegaystay waxaan xasuustay dee tooreydii iyo mudicii iyo dee qalabkii magarata waayo
alaabihi soomaalida ay Haye.
maaragtay tuba jiraan aad iyo aad xataa bero waxay samaysan jiraan yaryaro inta saas lasugu qabto odayaasha ay maaragtay garka iyo tibaha iyo saga
ma tii la dhex gelin jiray alaabta adigu dhinac kalaad ka eegtee anigu dhinac kuwii waaweynaa anigu kuwa yaryarba ma arkayni way farsamadu inay kuwa yarar kasoo bilaabato waayo Haye.
oo ka- adiga waxaad ka bilowday
ninba waxaa layidhi halkii bugtaa isaga balmasha anigu tooreydii iyo waneegii gudintii iyo faashtii iyo laakiin markaa fir ismaaciil adiga laftaada markaad hadda laba bir intaad soo qaado aad maaragtay aad eh, garaacdo oo aad marba dhinac mm, mid dhigto yacni fars waxaad helaysaa haye farsamaa kusoo baxaysa aad iyo aad marka adduunyadana waxay ku horumartay oo heerka aan marayna ay ku gaartay waa farsamada marka kolleyto waa wax aada u muhiima adduunka oo dhanna maaragtay eh, ka dhiiri gashan in eh, birahaasi la sameeyo oo laga shaqaysto oo loogu tallaabo maaragtay hadba En- horumar aad iyo- haddaynu ka tagno laascaanood oo boosaaso aadna wiil dhallinyaro ah baa jiro maxamed siciid axmed la yidhaahdo haye marka wuxuu sameeyey wuxuu abuuraa dhirta marka sagaal kun ilaa toban kun oo geed ayuu beeray ma keligiis keligiis maxaa dhacay ibraahim way badan tahay soo maa anigu dhed aad bay tiradaasi la badatay haye sagaal kun oo geed keligii ilaa toban kun oo geed haa waa sheeko cajaa'ib badan marka wuxuu doonayaa markaa haatan wuxuu leeyahay marka wuxuu do- ka fikiraya waxyaabuu ka fikiraya waxa weeye bal shaqo abuur in la sameeyo een, maxaa la odhan jiray isla markaana deegaankii la soo celiyo oo haddii dhirtaa ugu yaraan een, laba kun oo ka mid a xitaa ay tis qaadaan oo ay si wanaagsan u baxaan waxaa laga yaabaa magaalada boosaaso ama meelahu ku beero eh, inay wax badan iska bedelaan cimiladii xitaa
waa runta in lagu daydo oo sidaasoo kale geedo loo beero weliba aniga waxaan dhihi lahaa maaragtay meeshaas uu geedaha ku beeray in eh, magaciisa lagu dhejiyo oo la yidhaahdo geeduhu beeray hebel si qof walba u yidhaahdo anna inta ayna warbixinta u gaarin waxaa jira magaalada gabile oo kale haye waxaa jira marka aad ka soo baxaysid ee dhinaca hargeysa oo kale u socotid waddada hareeraheeda waxaa jira lamaanayaasha isguursada lamaane kastiba geed bay beeraan haye geedu meesha dhigaya geed baa la dhigaa haye haddeer waddadii waxay noqdeen ilaa halkii gaadhin wada yaabaysa marka geedka jaceylka la yidhahda marka wax- boosaasaynu u tegaynaa iyo wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf oo uu waraystay maxamed siciid axmed oo ku nool magaalada boosaaso maxamed siciid waa wiil dhallinyaro ah waxa uu magaalada boosaaso ku soo bandhigay dhir uu isagu uu beeray dhirtaas oo dhan sagaal kun oo geed oo uu isagu si matadawacnimoa u beeray waxayna ku qaadatay dhirtaasi inuu abuuro muddo ka yar saddex bilood waa kana isagoo sharaxaya waxyaabaha ku kallifay inuu dhirtaasi beero Ee, waxa weye barnaamij anigu aan diyaariye weeye oo dhirah dhirtaanu ee, muddo ayaan ku fekerayay inaan magaranaysaa aan beero oo dadka bal aan tuso waddankooda inay beeran karaanin in waddanka wax laga qaban karo adoo aan waxayn adigoo waxaya labadaba inay fiican tahay inaad adiguna wax la soo baxdid dadkana wax usoo saartid inaad dadka wax tustid waa aragtay waddankeena een, waxaa jira dhalinyaradii waa camal la-aan weeye haddii arkayaan in waddanka wax lagala soo bixi karo ayagoo way kala soo bixi lahayn marka barnaamij dadka tegaya oo iska tahriibaya dadka bilaa camalka ah inay dhulkooda ay wax kala soo baxaan oo dhulkooda ku xoogsadaan ayaan ku dhiirigelinayaa barnaamijkan waxaan bilaabay ee, bishii koowaad toddobadeeda ayaan bilaabay Een, laba bilood ayayna arrintan toban kun oo geed inaa maanta aan ku guulaysta baan soo gaarsiiyey ayadoo ahayd een, mid magaranaysa caqabo badan aan la soo maray caqabadahaasna aan magaranaysaa inaan ka tallaabsado aan magaranaysaa ku talagalay ilaahayna magaranaysaa ila qabtay caqabad kasta oo hortaagan waxay u baahan tahay in laga gudbo dhanka kale waxa uu bulshada uu ka codsaday maxamed siciid inay kala shaqeeyaan sidii uu u heli lahaa dhirtaasi biyo iyo weliba dhul ayada adoo aan fiirinin meesha aa u socotid ayaa loo baahan yahay inaa fiidhisid marka barnaamijkan wuxuu u baahan yahay in ma garanaysaa anigu waxaan ahay een, nin barnaamijkan een, dhaqaale u haya maahi nin ma garanaysaa ee, dhul u haya maahi nin ma garanaysaa biyo u haya maahi laakiin barnaamijkan waxaa u baahanahay in ay gala qayb qaadato bulshadu xagadee ahaan lahayd xag ma garanaysaa dhiirigelin iyo xag ma garanaysaa xoogba hadday ahaan lahayd qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa si aada u soo dhoweeyey walow qaarkood ay fajac ku noqotay in dhir intaasi la-eg lagu beero muddo ka yar saddex bilood aan aad ugu faraxsanahay walaalkii maxamed saciid iskudaygan uu isku dayay iyo hal abuurkan oo ah in uu isku dayo laba bilood gudahood inuu ku beero sagaal kun oo geed Ee, runtii waa wax ee, ee, hal abuur aada cajiib u ah oo na tusaysa in bulshadeennu ay dalkeenna aan beeran karno wax badan aan qabsan karno oo aanan keliya la sugin in aanu qudaar ama raashin keliya aanu bannaanka lagala soo degin balse intaa yar oo dhulkeenna ka baxday aanu lacag badan laga samayn karo dhaqaale laga samayn karo bulshadu dhir badan ee harsata laga samayn karo bulshadu wax ku qabsan karto shaqo abuur noqon karta maanta sagaalkaa kun oo geed haddii lagu caawiyo walaalkeen in loo helo dhulkii lagu beeri lahaa loo helo biyihii lagu waraabin lahaa intaba haddii loo helo ee, dadna ka shaqaystaan shaqo abuur bay dad badan u noqon kartaa laakiin dhulalka kaleeto dhan waxaa dhistay waa dhalinyaro sida maxamed siciid oo kaleeto ah marka haddii insha allahu tacaala uu hirgalo mashruuca beero dhulkaaga hooyo haddii uu hirgalo mashruuca kan insha allahu tacaala waxay u noqon kartaa revolution dhallinyaradu inay u dhaqaaqaan shaqada inay u dhaqaaqaan wax soo saarka inay u dhaqaaqaan cilmiga oo nin kastaba naftiisa mataqaana isagoo dalkiisa jooga uu mataqaana ku anfaco dadkiisa iyo dadkiisaba dhammaan marka een, run ahaantii aad baan walaalkay ugu bogaadanayaa waana een, waxay noqon karta wuxuuna noqon karaa hormuudka dhallinyarada run ahaantii dhallinyaro wax soo saar leh dhallinyaro horsocod leh run ahaantii insha allahu tacaala waana ku bogaadanaynaa waxaana jecel lahaa insha allah in lala garabgalo insha allah marka labaadna waxaan u hambalyaynayaa saaxiibkii maxamed siciid oo isku taxalluujiyey inuu sameeyo beertan asaaska ah oo oo ah markii ugu horreeyey uu asaaso ilaa ugu yaraan uu soo saaro toban kun oo geed Eh, beertan waxyaabo badan baa ku jira waxaan u malaynaya waa dhirta ugu nafaca badnayd ee la sameeyo waxaa ka mid a beertii waxaa ka mid a eh, babaygii waxaa ka mid a eh, xamartii ama raqaydii waxaa ka mid a geedkii murungihii oo wax badan caafimaadka kaga qayb qaata Eh, maxamed saciid waxaan u malaynayaa dee wuxuu sameeyey beero dhulkaaga hooyo aad barwaaqo gaartide waxaan leeyahay saaxiib insha allahu dadkana waxaan ugu hambalyaynaa inay la garab galaan saaxiibkayna ay caawiyaan yuusuf maxamuud v o a boosaaso
aad u mahadsanyahy yuusuf maxamuud yuusuf oo waraysanayey maxamed siciid axmed iyo qaar ka mid a dhallinyarada kale ee ku nool magaalada boosaaso een ibraahinow maxaad inoo haysaa bal dhinacii heesaha cabaarada ma ku mashquulsanay dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa ismaaciilow alamdhe alam gariirdhe goodilow rigdhe balowdhe baalbaxaydhe dhaloolaata taamiya heestaasi cabdijabbaan alkhaliij ayaa ku luqaynaya se yeeshee waxaa hore u qaaday fanaanka cali jareer
hees wanaagsan baad is qabatay daanduri heestani waa hees heesihii hore ah welina waa asro waa arkaysaaho dhalinyada baa qaadaba cabdijabaar alkhaliiji waa qaadaa fanaaniin kale waa qaadan hay dhalinyarada qaada waa yahay maxay noo xigaa ibraahim
dhegeystayaasheenna adiga ayaan ku daynayaa laakiin hees kalena waa soo socotaa ayaan u sheegayaa dhalinyarada waan gartay haddaba dhinac ciyaaraha laga yaaba cabaaradanba inay sugayeen oo ha- hadahan oo kale inooga barteen waa axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilownayo waxaa caawa iyo galabta dhici doona kulamo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada qaaradda afrika gruubka c waxaa isku arki doona dalalka suudaanta koonfureed iyo beniin gruubka e waxaa kulmi doonaa geni bisaw iyo kenya zambiyana waxay marti gelin doontaa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo waxaa sidoo kale libiya u safri doontaa dalka sao tomow ambense waxaana sidoo kale is arki doonaa gruubka g kooxaha ama dalalka jaad iyo tanzaniya waxaa sidoo kale dhici doona caawa kulamo saaxiibtinimo ah oo caalami ah waxaana kulammada dhici doona ka mid ah korweyshiya oo martigelin doonta israa'il slofeniya iyo masedoniya oo kulmi doona lutheniya waxay u safri doontaa dalka rumeniya jibraltar iyo lechtanin waa is arki doonaan dalka bolandna waxa uu martigelin doonaa dalka serbiya ciyaaryahan kuwan maata oo ka tirsan kooxda ma united ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu soo dhoweyn lahaa haddii xiddiga kooxda b s g salaatan ibrahimovij uu ku soo biiro kooxda ma united ibrahimovij ayaa waxaa loogu wadaa in qadaraasku uu kula jiro kooxda b s g uu dhaco xagaagan waxaana warar badan ay sheegayaan inuu ka fakirayo mustaqbalkiisa kooxda ma united ayaa waxa ay ka mid tahay kooxo badan oo danaynaya saxiixa ciyaaryahankaasi soddon iyo afar jirkani ayaa hore waxa uu horyaallo ugu soo guulaystay dalalka holland talyaaniga sbein iyo faransiiska hase yeeshee weli kama uusan ciyaarin horyaalka brimier league maanta waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu arko ibrahimovij oo ku soo biira kooxda man united dhinaca kale xidhiirka kubadda cagta qaaradda yurub ee uwefa ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu ka fakerayo in koobka qaramada qaaradda yurub ee sannadkan la ciyaaro ayadoo aysan ka qaybgelaynin wax taageerayaal ah tani wax ay ka dambaysay kadib markii ay sare u sii kaceen halisaha kooxaha argagixisada ee weerarada ka fulinaya dalalka yurub shalay oo u dambaysay ayaa dalka biljimka waxaa ka dhacay weerar argagixiso oo saddex qarax ahaa waxaana ku geeriyooday ilaa soddon qof in ka badan ayadoo laba boqol iyo soddon kalena ay ku dhaawacmeen giancarlo abete oo ah madaxweyne ku-xigeenka uefa oo xilkan hayay tan iyo sannadii laba kun koob iyo toban ayaa reediyo talyaania waxa uu sheegay in ay qaadi doonaan tallaabooyin kasta oo ay ku badbaadinayaan in weeraro ay lala beegsado koobkan oo ka dhici doona dalka faransiiska madaxii hore ee xiriir kubadda cagta talyaaniga ayaa radio waxa uu u sheegay koobka qaramada qaaradda yurub waa koob ay adag tahay in dib loo dhigo ama la hakiyo sidaas darteed waxaynu samayn doonnaa wax kasta oo aynu ku suurtagelin karno in koobka uu dhaco xitaa haddii ay noqoto in lagu cayaaro garoommada ayadoo aysan ka qaybgelaynin wax taageero ah ugu dambayntiina goolhayaha kooxda kubadda cagta jelsiya tibo coctua ayaa waxa uu sheegay in jelsea ay ku saxsaneed in ay ceedhiso tababare jose morinho morinho ayaa waxaa shaqada laga celiyey bishii disembar kadib markii kooxda jelsiya ay horyaalka ingiriiska ku bilaabatay heer aad u hooseeya kadib markii horyaalka ay ku guulaysatay xagaagii lasoo dhaafay jelsiya ayaa waxa isgaartay heer ay ku sigato in ay ku dhowaato heerka dib loogu celin karay horyaalka heerka labaad ee brimier liiga dalka ingiriiska kooktua ayaa waxa uu sheegay in sababta jelsiya ay horyaalka ugu bilaabatay si aad u hoosaysa ay tahay ayadoo aan samayn diyaargarow wanaagsan ka hor intuusan horyaalka bilaaban waxaana uu sheegay in waxa keliya u furnaa milkiilaha kooxda chelsea roman abramovich ay ahayd in uu shaqada ka celiyo jose morino oo uu ku bedelo guusiding xubintii cayaarahana waana geyntaas
aad u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayay xubintaas ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington si toos aad iga dhegaysanaysaan waana barnaamijkii dhallinyarada maanta ibrahim
sidaan mar horeba dhalida u ballan qaadnay hees ayaan usoo qabanaynaa heestan adiga ayaan kuu dayn lahaa ismaaciilo maadaama aan tii hore soo qabtay dee ma markii hore mar haddaad tii hore soo qabta labaadna kugu dari lahaa waxaan sidhi ibraahim baa marteen maanta oo maya maya heestan bal isku fiiri hay hay haddaad aniga tirahdid soo qabo waxaan soo qabanayaa een, dhallinyarada dambe
haye welibana b k baan soo qabanayaa b k welibana Heese badan u qaada.
heesihiisii laba kun iyo lix iyo toban kala dhimasho hees laydhaa kala dhi- waaba la kala dhimaha
kala dhimasho oo aan iman
Ah, kala dhimasho oo niman yaa salaam waa hees aad u wanaagsan
khilaafaaan kun dheeray oo dhex yaalla orida reerka ku dhaqaysiyo dadka hadda adi dhalasha ku xiga sidee loo dhammaynayaa khilaafaaan kun dheeray oo dhex yaalla orida reerka ku dhaqaysiyo dadka hadda adi dhalasha ku xiga sidee loo dhammaynayaa kala dhimasha oo iman sidee loo dhayaanaba farxaddaada waxu dhimay kala dhimasha oo iman sidee loo dhayaanaba farxaddaada dhaawacay noloshu baa dhismaha guudu dhadhan waxa ay ku leedahay wanaag la isku dhowrtee isku fiirsiga dhib ah noloshu baa dhismaha codkaas maxamed siciid b k wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayadii duhurnimo ibraahim xuseen daanduri anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheer oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayna idaacadda afarta ku kulmayna waxaan leenahay sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
hadduu meel ku dhega ruuxu ka kalena jimbiil shido isdhegaysiga lumaa wayna kala alla dhaqaajiyaa isma reer yagleelaa hadduu meel ku dhega ruux ka kalena dhimbiil shido isdhegaysiga lumaa wayna kala la dhaqaajiyaa isma reer yagleelaa kala dhimasha oo iman sida loo dhayaanaba farxaddaada waxu dhimay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.